kulleytaba nimanka argixisada oo dhigmeedka ah wixii lagu yaqaanay oo ay meelaha ka suubin jireen ay isku daya inay ka sameeyaan runtii fariisimo ay lahaayeen ciidamada walaalaheen amisom askartii ka dhaawacantay ka ka dhaawactay ilahay dhabiiba ayaan leeyahay kuwa ka dhintana runtii qoyskoodii eheladii ay ka geeriyoodeenna taxsilaan u darayaa iyo mas-uuliyiintooda marka waxaan rajaynayaa nimanka qargixisada oo dhigmiradka maxaan ku rahdaa in tallaabo sharci ah gobolka si deg dega in loogu safayn doono insha allah waxaa la tilmaamayaa in weerarka lagu qaaday ciidamada uganda uu dhowr weji ka koobnaa waxaana ugu horeeyey weerar nafurnimo ah oo ah kan horseeday in khasaaraha ugu badan la gaarsiiyo oo daafurka ahaa
mudane weri horta maxaan ku yidhahdaa runtii maamulka gobolka kusameeygii kulli waa joogaan inaad wareysaa ahayd laakiin maadaama hadda ad iga soo raajeen dibadda hadda waxaan leeyahay macnaha qaraxaasi waa jiraa bundada maxaan ku rahdaa janaale oo maxaan ku rahda ciidanka amsom gadigii kale ay deganaayeen dhinaca tigweriiri ama dhinaca maxaan ku rahdaa hantiwadaad jidka maxaa mubaarak iyo daarusalaam aada iyo awdheega ay deganaayeen oo sindiinka dhex mara dhinacan kale magaalada janaal dhinaca kale ku taalla webiga dhinaciisii kale meeshii albaabka maxaan ku laga galaya ciidamada amsomna qarax maxaan ku rahdaa ay maxaan ku rahdaa walxaha qarxa wax isku soo xiray iyo baabuur oo iska dhigan macnaha dad maxaan ku rahdaa saas oo kale iyagana kadibna maxaan ku rahdaa qaraxaasi waa jiraa khasaaraha ka waran soo gaaray ciidamada uganda walaalaheen amsom waa ku dhamaadeen meesha marka faahfaahin dheeraada markii maamulka gobolka uu helo ayaa ayaan soo gudbin doonaa insha allah tiro rasmi ah ma noo sheegi kartaa wararka qaar waxay leeyihiin konton qaar waxay leeyihiin lixdan qaar boqol ayayba dhaafayaan oo askar badan baa webiga isku tuuray marka tiro go-an inta aada og tahay oo ka dhimatay ciidamadan uganda ma noo sheegi kartaa
dib baan kasoo sheegi doonaa arrintaas waaritaankeedi waan haynaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay sheegtay in weerarkan ay ugu argudaysay shacabka magaalada markoo aada og tahay inay xasuuqeen ciidamadan ee weliba yugandeeska ah laakiin ka guddoomiye ahaan maxaad isleedahay dardartan ay la soo baxeen al-shabaab bay u sabab tahay waxaad og tahay weerarkii leego oo ciidamada burundi saatan oo kale inta la galay xeradii lagala wareegay oo la baabi'iyey oo weliba muuqaaladoodii lasoo bandhigay kii etoobiyaanka ee jamaacada ayaad ogeyd kanna waad arkaysaa oo waadigan ka sheekeenay marka ka waran maxaad ku qiimeynaysaa dardartan waa qaraskatuur nimankan waa xilligii hadda xilli xagaay roob xeebeedkia socda waxay ka faa'idaysteen roo roo roobka socda iyo roob xeebeedkii xagaayi iyo marka qarxaana shabeellaas keli maaha gobolada inta ugu badan waa ka dhaca waa kismaayo usbuuci hore waxaan maqlaayay anoo soo maqan in maxaan ku rahdaa xaruntii ciidamada lagu tababarayay kismaayo inay isku nidaamiyeen muqdisho waad aragtay oo hotel weheliy iyo iyo maxaan ku yihahdaa hataa darawalkaygii ilaah unaxariisanaasha ku dhintay iyo maxaan ku yihahdaa hoteelo badan inay galeen madaxtooyina isku dayaan mar inay galaan marka wixii ka dhacay beledweyne waa la socotaa marka wixii ka dhacay garowe maxaan ku yihahdaa meel walba waa isku dayaan nimankan marka meelaysan ka dhicima ilaa america iyo faransiiska ay ka dhacaan marka waxaan rajeynayna insha allah goob shabeelle hoose si ugu dhaxsiyaban in laga safayn doono insha allah anna maalmaha soo socda kusoo aadanahay waa tahay si kale haddaan u dhigo isla su-aashan ciidamadan shisheeye oo hadda adinka idinla jooga inta badanna ma aragtay degmooyinka idiin qabtay waxaa la arkayey markii la weeraraba inaanay iska difaaci karin xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo meeshii lagu galaba warcad laga soo saarayo arrintaas maxaad u sababeynaysaa ma awood korortay oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab mise daciiftinimo ku timid ciidamadan shisheeyaha waa mahadsanta mudane weriye runtii walaaleheen amisom doorkii laga rabay way kasoo baxeen way kasoo dhalaaleen waxaa la rabay maxaan ku rahdaa ciidan oo magaalada ka shaqeeya oo informationka keena warbixinta nimanka dhaqdhaqaaqooda nimankan argixisada ayaa la rabay waa booliis iyo nabasugid marka arrintaasi runtii waa aadeeda loogu gaabiyey sababtoo nabasugid iyo booliisa loogu talagalay ciidan military iyo ciidan amisom loogu talagalay magaalooyinka iyo xaasaska iyo ilmaha iyo suuqa inay dhex joogaan mana macnaha meesha waxaa la rabaa waa booliis iyo nabasugidaa loo baahan yahay marka waxaan meesha ka maqan oo firaaqa jira waa nabasugid la-aan iyo booliis la-aan way gobolka shadal hoos marka iyo meelaha ugu badan bar baraa walow xooga ay joogaan laakiin sida janaale oo kale magaalooyinkii saddex sano ka hor la qabtay ciidamadii xoog dalka waa isaga baxeen booliis ma laha nabasugid ma laha amisoomka keligeeda meesha kusoo hartay horyele oo kale maxaan ku raha nabasugid ma laha booliis ma laha marka local booliiskii walow maxaan ku rahdaa ay hadda joogaan hade kuma filna iyaga niman hadda maxaan ku idhahdaa naftigoodii si fiican u tababaro maaha agabkii ma haystaan marka waxaa la rabaa nabadsugadii booliis la-aan waay macnaha waxaan rabnaa marka waan codsanaa dawladda dhexe dawladda koonfur galbeedba macnaha in maxaan ku idhahdaa nabadsugadii booliis hataa kuwa wiilsha gobolka u dhashay oo qorya haysta maleeshiyaadka in la xareeyo loo tababaro ama haddii kale maxaa inta laga tababarayo maxaa in la keeno nabadsugadii booliis dawladda dhexe inay noo keento intaa haddaan kaga gudubno dhacdadan jannaale dabcan waxaad joogtaa dalka turkiga waa maxay ujeeddada socdaalkaaga
caafimaad ayaan u joogaa arrimo caafimaad aan u joogaa xanuunkii jarmalka aad u aadi jirtay oo kale ee dhaawaca ahaa miyaa mise wuu ka duwan yahay
waa kulitaba unti jarmanka waa ka adrowda wax may nooga taaban kartaa wallaahi un xaalada caafimaad haddii la yidhahdo caafimaad waa laska garanayaa maxaan ku raha qofka baniaadamka jirkiisa kama sheekayn karo markaasaa laleeyahay marka waa xaa- xaalad caafimaad musawirey intaas aan ku ekaysano Eh, micnaha waxaan ula jeeday dad badan ayaa dhegaysanaya oo isweydiin kara eh, guddoomiyaha halkee buu ka dhaawacmay halkee baa laga hayaa arrimahaas ma maxaan ku yidhahdaa runtii waa sax xaalad caafimaad aad ay doon u fiicanahay waa ninkaygan hadlaya oo idaacadaha ay kasoo raadinayaan hadda maxaan ku yidhahdaa wadanka dibadiisa hadee caafimaadkayga aad aad buu fiican yahay alxamdulilah maalmaha soo socdana waa soo socda daan leeyahay waxaan umalaynaya caafimaadkii inta ugu badan midaan dhameystay oo hadda maxaan ku yidhahdaa safaran diyaar waayn waxaan insha allah wadankiina uu soo socdo